wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka jubbaland ayaa magaalada kismaayo kusoo gebangebeysay tababar ku saabsanaa dhexdhexaadinta ku dhisan wadahadalada nabadoona iyadoo oo tababarka ay ka qayb galeen odayaal dhaqameeda haween iyo dhallinyarada tababarka ayaa inta uu socday lagu baranayay horumarinta xirfadaha dhexdhexaadinta ee ku salaysan wadahadalada nabadoona wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka jubbaland cabdiweli jaamac ayaa ka warbixinaya tababarkan iyo waxyaabihii looga wada hadlay intii uu socday tababarka
wax kalena ma ahayna shaqooyinkii aada bulshada u hayseen baan inii casriyeynay oo aan inii suurogelinay inaanu nidaamka waafajinno odayaasha iyo dhallinyarada iyo haweenka maalin kasta way qabtaan shaqadan bulshaday ku dhex jiraan waxayna ahayd ujeeddadu in dadka la baro sida loo wada hadlo hadal aan xaraf lahayn in lagu hadlo si nabdoon in loo wada hadlo taasina ay suuro geliso inaan wax dagaala iyo biiloonsi dhib aysan dhicin ee mujtamaceenna uu noqdo aakhirka mujtamac ilbaxa oo wada hadla oo khilaafkooda dhex mara oo maalmiga ama yoomiga ah ku dhammaysta si nabada oo hadallo aan xaraf lahayn isu tanaasula horey baan mataqaanaa u sheegnay haddana waan ku celinaynaa marka insha allah hadda barnaamijka maaqsaakay wuxuu ahaa ujeedadiisu inaan xirro oo aan ogaano inaan wax waxqabanay dee inaan waxqabanayna idinkaa markhaati ka ahaa oo subax kasta kusoo kalahayay oo macallimiinta dhegaysanayay khubrada bixinaysa casharada oo doodo iyo su-aale ka ka ka jeedinayay marka aad baad ugu mahadsan tihiin dhegaysigaa quruxu badan uu dhabaradayga aada u soo dhabaradeegteen inaad maalin kalba timaadaan oo si aada macnaha wax uga faa'iidaysateen tababarka ayaa door muhiima ka qaadan doona xalinta khilaafaadka inta badan soo kala dhex gala bulshada qeybaheeda kala duwana